isbitaalka dawladda waxay keentaa daawo daawada ayada waxaa loo keenaa dadka in la siiyo lacag maaha daawada ayadaa dawladda countiga gadda oo keenta ina isbitaalku waa devolution wuxuu ku jiraa waxyaalaha countiga lagu soo wareejiyey marka ninka dhakhtarka isbitaalka jooga ee mas-uulka ah dhakhtarka isbitaallada ka shaqeeya ee farmashi u furan yahay ama uu u furan yahay clinic intuu daawo u qoro ruuxa kac cliniga ka doona inuu dhaho waxaa ma fiicna wax islaamnimaana ma aha dadka magaalada degan masaakiin bay u badan yihiin waxba ma haystaan daawo bilaashay dawladdu keentay daawada dawladdu ay keentay isbitaallada yaalla in la siiyo waayo haddaad daawo u qorto clinic ofsa baad tahay dhakhtar baad tahay daawada isbitaalka taalla ee ka doonana isbitaalka u dir ee ha usoo diri clinikaaga iyo farmashigaaga iyo meesha adiga kuu furan ee khaaska ee beecsharada adi wax ka faa'ido ha usoo dirin maxaa yeelay dulmi bay noqoni dulmigana ilaahay subxana wa tacaala ma ogola dadka nin walba wixii uu mas-uul ka yahay haddaad irbadaha qorto ood irbadda ruuxa u qorto haddaad dhiigga qaado ruux walba waxa uu yahay ee uu isagu suubiya shaqada uu qabsado maalinta qiyaama waa lagala xisaabtami waxaa la rabaa dadka aad duraysaan ama aad daawaynaysaan inaynaan dulminin oo aynaan ku qasbin meelaha idinka idiin furanee khaaska inay tagaan iyagu hadday ikhtiyaarkooda u tagaan oo ay daawo ka doontaan ama ay ka caajisaanba isbitaalka dawladda oy meeshiina yimaadaan daaweeya laakiin idinka inaad soo celisaan oo dhahdo intaad qardaas usoo qorto kac tag meeshaasay daawada taalla isbitaalkana way taallaa daawada iyada taa iyadaa wax fiican ma aha waxaan leeyahay arrintaa iyadaa dhakhtariinta dhakhtar hadda aan tuunsanahay ama ruux khaasa oon anig ku wada ma leh laakiin waa wax dhaca oo magaaladu ay ka warqabto oo mujtamacu ay in badan ka qayliyeen marka waxaan leenahay daawada dawladdu keenayso maxaa loo keenay dadka in la siiyaa loo keenay daawada iyadaa dadka siiya u qora markay dhammaato oo laga waayo isbitaalka markaa ruuxu meeshuu raba daawaha ka soo karto laakiin inta isbitaalka taallo baanodhol buu rax loo qoray waxaa loo qoray daawo irbad malaria loo qoray irbad waxaa loo qoray qabow isbitaalkay taallaa meel kalena waad u dirin ma fiicna taa iyadaa marka arrintaa iyadaa iska ilaaliya